waa gabay anigoo ah aniis cabdulaahi ciise maanta taariikhdu waxa weeyaan waa bishii saddexaad lix iyo tobankeedii sanadka two thousand thirteen waxaan joogaa magaalada washington d c ee cariga maraykanka waa gabay aan u tiriyey imean gabay aan ku magacaabay dareen guud oo aan ka hadlayo waxyaalaha maanta waddankii ka dhacaya somalilan haddaan ku bilaabo gabayga waa somalia laakiin intan yar haddaan ku yara horeysiiyoon idhaahdo this bomb builds our self esteem and allow us to accept a part of ourselves that might have made us feel embarrassed or guilt waa gabay sidaan horeba u idhi aan u bixiyey dareen guud haddaan ku bilaabo wuxuu gabaygu leeyahay bismillaahi dabadeed durbaanada la tumayiyo duufaanka dhacayaa maskaxdayda daasho ka idaadaheeyee danahayga wada iyo ka idaalinayee dembiyada iga galay dal madhan inaanahay hadba duul jalleecoo daymada hareeraha kala dooran waayee ha yeeshee dareen guud aniga iyo dadkayguba dalka noo xoroobee dowladnimada noo sugan dar ilaahay mooyee doolaal shisheeyiyo dar gudaha ka dumiya dib inay u joogaan qorshahayga kuma darin lixda cadowge kala daran midu waa dayday diintiyo damiirkaba ka liitoo oo wuxuu diirta mooyee dadnimo ka maqan tahay waxa taa ka sii daran daacuun ha laayee daydayga qalinkoo cashuurtii dalkeenniyo dekadaha wixii yiil dooc bannaan u leexsaday koox dembiilayaal iyo derbi adag u garabsaday kaana waxa ka sii daran markay dibadda joogeen qaar shicibku doorteen dibitaati dumiye ah dabkii uu bakhtiin lahaa ka shidaaya dacallada kaana waxa ka sii daran shicib aan dareeniyo wax damqado lahaynoo daaquud iblaysiyo qabyaaladu dishootoo hadba kii danmoodaa uu diriir sokeeyiyo u adeegto deelqaaf kaana waxa ka sii daran dagaalkii lasoo maray dagaalkii la soo maray waxa weeyaan dagaalkii mujaahidiinta esalem qofba darajo meel gaadh dar baa lagu dambaaboo doorsoomay garashada dar buu cadowgu dilayoo halkii ugu dambaysiyo doc iyo dareen jirin maxaa duunyadeennii laga dhacay dukaamada maxaa deyrcadgeeloo noo daaqay kaymaha cadowgu uu dareersadoo deera deero u hirdiyin maxaa dumar dhibaatiyo ku habsaday darxumo badan maxaa shicibka dulli iyo dembiyaal xun lagu falay dar baa dibadda joogoo dulli iyo dhibaatiyo darxumo u adkaystoo dhididkoodii soo diray dalkana weli ka maqanoo darajaday mudnaayeen laga dhigay dab iyo dhagax maxaa maxaa daara dhaadheer madaafiicdu dumisoo ka daloola dhinacyada maansaday damqaysiyo dulucdiiyo sheekada waxaan uga dan leeyahay waxaan uga dan leeyahay daalaadhac mooyee dowlad aan wax qaban karin sharci laga dambeeyiyo dariiq maamul jeexayn dib u dhac qabiilkay ka dab qaadataayo dowladnimo hagaagtiyo in dalkeennu dego guurtii diidan baa jirta in dalkeennu kala dido oday doonayaa jira wadaad qiil ku dayayoo ku danaysta baa jira dowladnimadu wajaalow waa maxamed cumar nuur wajaale from washington d c nimay dacar u tahayoo duminaya baa jira doolaal shisheeyooo suuqa daadsan baa jira doqon la qalday baa jira ducaysane mujaahidow ducaysane mujaahidow waa dabargo-eenne duul sidaa u kala daran haddii aad la daris tahay xaggeed uga durugtaa afartaa duxaansaday degelnabada sahansaday afartaa duxaansaday degelnabada sahansaday in yar baan ku darayaa aan hoosu daadago anoo dakharadii hore anoo dakharadii hore waa wixii ay faqash inoo geysatay boogtii la jiifoo nabarradii damqanayaan ma soomaali weyntaan ogaabaa durba lay qorsheeyo dab muraafaq shidayaa ka huraaya dacallada yaa u diirnaxayaan oon dunida ugu baaqaa aaway daramalkii iyo magicii durriyaddee aaway daramalkii iyo magicii geesinimadee shalay lagu dagaalgalay way tollaay dadkaygow ma dowlad noqotaan dunida maad la sibantaan maydun gacmaha isqabsataan way tollaay dadkaygow ilayn doqoni calaf ilayn doqoni ilayn doqon waa waxa weyaan waa mayl waa maan men ilayn doqon calaf male durbaax maxaa ka baylahay waa aniis cabdulaahi ciise from washington d c oo idin rajaynaya guul iyo gobonnimo waxaan leeyahay shicib weynaha somalilan ku adkaysta qarannimadiinna ilaahay mooyaane cid idinka qaadi kartaa ma jirto ninkii xamar doonaya isagay jirtaa kuwii horeba way tegeen kii ka daba tegayana xalkaa jidku waa waxa weeyaan maftuux wuu furan yahay laakiin ku adkaysta idinku qarannimadiinna inu idinla soo noqotaan adduunkuna wuu idin arkayaa ilaahayna wuu idin caawinaya waxaan idin leeyahay markaa dadkaygow waa la doogiye yaan la dacaroon waa la doogiye yaan la dacaroon waa la doogiye yaan la dacaroon aamiin goodbye